maamulka iyo ardayda madarasada nuurul huda ee magaalada kismaayo ayaa bulshada soomaaliyeed ka codsaday in loo iibiyo dhul cusub maadaama xarunta ay ku jireen ay ahayd mid kumeel gaar ah waqtigana lagu wargeliyey inay ka guuraan ama ay iibsadaan madarasada nuurul huda oo ku taala xaafadda calaley ee magaalada kismaayo ayaa waxaa wax lagu baraa caruurta soomaaliyeed sida qur-aanka kariimka iyo kutubta diiniga ah maamulaha madarasada nuurul huda macalin maxamed cawil isxaaq iyo sheekh nuur xabiib jaamac ayaa ka warbixiyey baahiyaha ay qabto madarasada iyaga oo bulshada ka codsaday inay ka qayb qaataan iibinta dhulka insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan insha allahu tacaala ummadda muslimiinta meel kastoo joogaan inaan gaarsiino fariin oo markastaan dhowr jeer horena aan u duubnay oo ah baahi ka jirta madrasadan qur-aanka kariimka ilmahan aan dhex fadhino oo hadda maaragtay aan ka nahay macallimiinta baahi ay qabto oo khaas ah ayaa jirta oo aan la wadaagayno insha allahu tacaala ummadda islaamka ah muslimiinta daafaha caalamka meel kastay joogaan baahidaasina waa baahi ku saabsan xagga meesha oo ilmaha ay wax ku baranayaan oo maaragtay aad iyo aad u kulul kuleel zaa'id uu ka jiro iyo iyo meeshii booskii dadkii iska lahaa oo u baahday islamarkaasna lacag badan labaatan iyo shan kun oo doolar ku raba inay ku iibsadaan meel hadda u diyaarsan madrasadan iyo ilmaha qur-aankana ma jirto insha allahu tacaala ummaddaas islaamka ayaa un baan xilo dhaan u dirsanay wixii naga soo xasilay waxaan rabaa insha allahu tacaala inuu maaragtay ummadda la wadaago sheekh nuur oo ah hurmuudka arrimahan khayriga ah ee ka socda madrasada
madarasadan sidaad u jeedaanba arday fara badan baa dhigata oo isugu dhex jirta dhowr qaybood dad danyara iyo ilmo agoomma ah iyo kuwo kastoo wax haysta waxaan u baahannay markii inaan dhulkiina dad baa iska leh dhulkii in loo gado loo waasiciyo meeshaa yaroo aan ku dhiganayno jingadda oo kuleelka badan oo cariiriga badan oo musqulna aan lahayn si aan insha allah ooga baxno dhulkiina aan oola wareegno aan u gadanno kadibna aan u dhisnaan rabno hadduu allidmo walaalaha muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan khayrkan asaga ah insha allah hadduu allidmo wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah war wax la baxa oo ilaahay dartiis wax oola baxa sadaqadan waa sadaqa jaariya ah aan wax ku darsanno waa meel qur-aanka ilaahay lagu baranayo kalaamka ilaahay lagu weynaynayo inaan wax la baxno oo wax ku darsanno insha allahu halkaa iyada ah aan ku dadaalno bangigii ilaahay aan wax ku shubanno aan wax hormarsanno qof walbana wixii alla wuxuu hormarsado ayuu leeyahay sideedaba wixii adduunyadu uu ooga tago asaga ma laha wax aan la baxno aan wax hormarsanno dhulkan waxaan rabnaa inaan u gadno madarasadaas qur-aanka ah waqaf uu u noqdo hadduu ilaah yidhaahdo hal qof oo shakhsi ah baa iska leh qiimaha lagu raba waa labaatan iyo shan kun oo doolar waxa aan hayno oo maanta gacanteenna ku jirana waa lacag lix kun iyo afar boqol oo doolara lacag siddeed iyo toban kun iyo ziyaado ayaa naga maqan walaalaha muxsiniinta daafaha caalamka ku nool meel kasta ay joogaan waxaan weydiisanaynaa inay nagala qayb qaataan khayrkan asaga ah hadduu alle idmo lambaradaa shaashadda ku qoran ay noogu soo shubaan lacagtaa iyadaa hadduu ilaahay raalli ka dhig halkaa ay nagala soo xidhiiraan si aan dhulkii oogu gadno kadibna insha allahu aan u dhisnaan rabnaa hadduu ilaahay raalli ka dhigo cid naga kafaala qaadoo nagala wareegto haddaan helnana haddee waa u ducaynaynaa fi dunya waalaakhira walaalayaa nagala qayb qaata khayrkan asaga ah oo insha allahu noo dhega nuglaada oo aan wax isku dardarno oo aan isgarab istaagno oo ilaahay dartiis aan isu garab istaagno oo halkaa iyada waxaan rabnaa insha allah khayrkaa asaga inaan u dhaganuglaanno oo ilaahay dartiis aan u sacyino insha allah intaas ayaan insha allahu ku darayaa kelimaddii macallinka kuleel fara badanna waa jiraa dhowr marawaxdood baa ku xihan meesha ayada waana jiingad xilli kulol waa lagu jiraa ardaydii waa ku jiri la'yin runtii kuleel dartiis baa loogu jiri la'yahay marka waxaan rabnaa insha allaahu idinkoo ka daqnanayo kuleelkan iyo jiingaddan iyo cariirigan iyo dhibaatadan meesha ka jirto baan rabnaa insha allaahu inaad nagala qayb qaadataan hadduu alleedmo wax la baxa wax la baxa oo ilaahay dartiis wax oola baxa wax sadaqaysta oo waalidkiin wax u sadaqaysta mid dhinta iyo mid nool oo idinka naftiinna wax u sadaqaysta oo owlaaddiinna wax u sadaqaysta wax hormarsada insha allahu hadduu alla idmo madarasada nuurulhuda ayaa ka mid ah madaarista ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah maamulka jubbaland islamarkaana lagu barto xifdinta qur-aanka kariimka iyo culuumta kale ee shareecada islaamka